aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanada mooshinka baarlamaanka geeyey mooshinka aan geynayna madaxweynaha kuma socdo laakiin waa caddayn xasaanada xildhibaanada sida la wada ogyahayna toddobadii bisha ayaa isla maalintaasaan diyaarinay maalintaasaa madaxweynaha baarlamaanka uu ka horjeediyey golaha shacabka khudbad uu dastuuriyan u leeyahay inuu baarlamaanka la hadli karo madaxweynaha waktigii uu doono wuxuu ka hadlay khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxaa naga qusaysay arrin noola muuqatay inay dhiila xambaarsan tahay markii uu ka hadlayay qaraxii diyaaradda ee daalo ayaa waxaa kasoo dhex baxday in mas-uuliyiinta qaranka laga bilaabo in ay ayaga isbaaraan kabaha iyo suumaha sida lawada dhegaysanayay ciddii khudbadaasi maqashay ayaa ku jirtay waxaa noo soo baxday marka ka gola ahaan xildhibaanadii mooshinkaas soo jeediyeen ka mid nahay horey uma dhicin qaraxaas iyo qaraxyo lamid ah oo horey u dhici jiray in warbixinna laka siiyo waxaa soo baxday marka arrin dhiilla xambaarsan arrinta dhiillada idinku abuurtay ee aad ka cabanaysa maxay tahay maadaama arrin dastuuri ah lagu xadgudbay oo ah inaan xildhibaanka oogadiisa qof ahaan la baari karin markii uu ka hadlayay xaaladda garoonka ayaa waxaa soo baxaysa in wasiirada iyo xildhibaanada annaga waxay noola muuqatay marka in ay maadaama aysan warbixinta tafatirnayn laba heli karo in ay mas-uuliyiinta qaranka ka mid ahaayeen falalkaas dhacay saas daraaddeed horta sifo kasta oo amniga loo adkeeyo waa lagu maxadgudbaan xasaanada xildhibaanka golaha shacabka sida uu isqeexayo qodobka dastuurka marka waxaanu ku dalbanay in si deg deg ah loo hor keeno dabcan dhiilada madaxweynaha uu ka hadlayay waxay nooga soo dhex baxday guddigii amniga qaranka warbixintoodii ku saabsanayd baaristii dhacdadii diyaaradda qaraxa ka dhacay in la tuhinsan yahayba mas-uuliyiinta qaranka saas daraaddeed waxaan u yeeranay wasiirka amniga mooshinkay ku caddahay wasiirka gaashaandhigga cadaaladda wasiirada ka tirsan iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida in baarlamaanka deg degna loo ku hor keeno iyadoo la caddaynayo xasaanada mudanayaasha ay leeyihiin oo shacabka soomaaliyeed aan laga marin habaadinin ku dhaqanka shuruucda in la abaaro wixii meesha jiray su-aalahaasaan ka weydiinaynaa sifaha keenaan ka weydiinaynaa dhiilada madaxweynaha in golaha shacabka iyadoo arrin dastuuriya ay tahay loo hareer maraayo inaan ku qanacnaan rabnaa waxaa jira in naloo sheego warkan xaggee baa ka keenteen odhanaya qaar ka mida mas-uuliyiinta ayaa laga yaabaa in ay baadhistu soo gasho oo lala xidhiiriyo wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo shilkii daalo waayeel waa kuma waa anagoon isyeelyeelinaa la yidhi waxaa la yidhi baadhistii khudbadda madaxweynaha waad ku noqon kartaan eeraboorka gudida diyuuradaha aadan cadde madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay leedahay waxyaabihii lagu ogaanayay oo dhan baarista laakiin waxaa dhibaato naga haysata ayuu yidhi aaladda waa la gudbin karaa aaladda wax lagu gudbinaayana waa muuqan kartaa laakiin qofkii wax gudbinaayay yaa sheegi kara marka haddii ay noqoto marka ha la baaro oogadiisa qof ahaan oo aan qaanuuni ahayn oo xildhibaankaba la baaraayo dhiiladaas sarkaalkaba shakiga gelisay oo wasiirka shakiga gelisay oo xildhibaanka shakiga gelisay waa in la ogaadaa waan gartay baarista salkeeda waa inaan ogaanaa waa inaan ka daba tagnaa waa inaan tuhumadaas la caddeeyaan hadday jirto iyo haddaysan jirin marka hadalka haddaan mar kale kugu celiyo ma jirto markaa mooshin ka dhan ah madaxweynaha oo isaga toos ugu wajahan oo aad idinku gudbiseen maya laakiin hareer marista iyo xurmala-aanta madaxweynaha dastuurka uu siiyey inaysan jirin qoraal cad ugu gudbi ayaan ku leenahay in la xurmeeyo qaanunka dalka u yaalla oo aan lagu xadgudbin